xaalada abaareed oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ayaa ka jirta degmada lug haya ee maamulka somalilan iyo deegaanada hoos yimaado qoysaska ku nool degmada lug hayo ee deegaanada hoos yimaada ayaa wajahaya xaalad biyo la-aaneyd kadib markii ay gureen ilihii ay biyaha ka heli jireen halka daaqsinka xoolahana oo yaraaday taasi oo saameyn ku yeelatay xoolaha qaar ka mid a qoysaska ay saameysay abaartan ayaana warbaahinta ugu warbixiyey saameynta ay nolosha dadka iyo duunyada ku yeelatay abaarta
runtii abaarta say u saameysay deegaanka maxaan ku dhahdaaye gaar ahaan degmooyinka ay hoos tuulooyinka hoos yimaadeen degmada lughaya waa mid aada u ba-an tuulada runtii waa laga tegayoo dadku xaggaabay way ka qaxeen runtii abaartu waa mid aada u daran oo dadka xoog dad iyo duunyaba aada u saamaysay de kolley dowladaha waxaan laga uga baahanya ambaha hayadaha gargaarka in ay kolley soo gargaaraan walaalayaal dhulka abaar foolxun baa ka dhacday degmada luqaya inta hoos imanaysa abaar foolxun baa ka dhacday abaartii dadkaaba iyaga ciribta ku haysaaba cudur baa u dheer xoolaha oo dhammeeya maxaa ahayey dadka ilaah baa gargaar leh inay ay gargaar noo keenaan ayaan ka codsanaynaa marka waxa weeye abaartii dadkaba ayaaba ciribta nagu haysaba ninkii alla gaadhsiiyo
waxa weeye walaalayaal halkan aan joogni waa tuuladii beeye garaaca ayaan joognaa nabad ilaahay baan qabnaa abaar baa ka jirta waddanka waddanka abaar adag ayaa ka jirta dad iyo diirba way saamaysay aad bay u adag tahay ka dhacay bishaa aan joogno bisheedii baa ugu dambaysay kal hore roob sanadkaa dhan cirkama tiixin kulley de wakhtigaa dheer bay abaartu soo haysataa aad bay xooluhu u liitaan dee ciddii ku noolaydna wayla liidataa woon
biyuhu way nagu xadhaar yihiin iyagana biyo xadhaaroo dadku maantida iyo dumarka uurkalaheedii ay aada ugu dhib qabaan baa naga haysta abaartuna taa aadkay adag weeyaan markaa gurmad deeda wixii naga soo gaadhayo ayaan u baahan nahay maanta waxaa jira abaarooyin baa jira ka dhacay xeebta ilaa gaarsa ilaa lughaya dhugkaasoo dhan abaar xooglaa ka dhacday inta badan gobolada dalka ayaa waxaa xilligan ka jira abaar saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada